taliyaha taliska ciidamada maraykanka ee africa general thomas wolhouser iyo safiirka maraykanka ee soomaaliya donald yomamoto ayaa shalay booqasho ku tegay magaalada muqdisho halkaas oo ay kula kulmeen ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali khayre iyo saraakiil sarsare oo ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga wadahadallada waxaa xudun u ahaa horumarka ilaa iyo hadda laga gaaray howlgallada maraykanka uu ka wado soomaaliya ee uu ku caawiyo dagaalka ciidamada militariga soomaaliya iyo kuwa amisom ay kula jiraan maleeshiyada ururka al-shabaab kaalmada dhinaca ammaanka ee maraykanku u fidiyo soomaaliya waa muhiim wuxuuna qayb ka yahay dadaalada aan kula shaqaynayno dadka soomaaliyeed iyo dowladdooda si loo helo nabad iyo xasilooni ka aslaaxda guud ahaan gobolka nabadda iyo xasiloonida soomaaliya waxay noolan macno tahay nabad ka dhalata gobolka oo dhan waxaa kaloo ay ka dhigan tahay dadka soomaaliyeed oo dalkooda u jiheeya sidii ay u heli lahaayeen mustaqbal barwaaqo leh sidaasna waxaa war-saxaafadeed ka soo baxay africom ku yidhi safiirka maraykanka ee soomaaliya ambasador imamoto war-saxaafadeedka ayaa sidoo kale lagu yidhi dowladda soomaaliya waxay gaartay horumar tartiib tartiiba guulaha ammaanka ee la gaaray ayaana horseeday horumar siyaasadeed dhowrkii sannadood ee lasoo dhaafay war-saxaafadeedka maraykanka ayaa intaasi ku daray in ciidamada ammaanka ee soomaaliya iyo saaxiibadooda oo iskaashanaya ay sii wadayaan cadaadiska ay ku hayaan shabakadaha argagixisada ee soomaaliya si fursado loogu abuuro horumar siyaasadeed iyo mid dhaqaale taliyaha taliska ciidamada maraykanka ee africa general thomas wolhouser ayaa isna yidhi kooxaha sida al-shabaab iyo isista soomaaliya oo kale ah waxay raadinayaan inay mustaqbal maran u abuuraan shacabka soomaaliyeed sidaa daraaddeed abuurista degaan nabdoon oo xasiloon waxay awood u siinaysaa shacabka soomaaliyeed iyo dowladdooda inay ka shaqeeyaan horumarinta dhaqaalaha iyo fursadaha nololeed waxa uu sheegay in ciidamada soomaaliya iyo ciidamada kale ay wada howlgalaan ay hadda ku sugan yihiin degaano ay horay argagixisadu dadka ugu dhibaateyn jirtay waxa uu sheegay in howlgallada noocana ee ay hogaaminayso dowladda soomaaliya ay horseedayaan in shacabka laga dulqaado dhibaatada iyo jajuubka al-shabaab dhaqaale iyo nololna loo abuuro waxauu tusaale u soo qaatay in ciidamada soomaaliya ay dhowaan xoreeyeen daanta koonfureed ee webiga shabeelle gaar ahaan deegaanka beriire halkaasna ay saldhig xooggan ka samaysteen waxaana uu intaa ku daray in howlgalkaasi uu qayb ka yahay howlgallo xidhiira oo la doonayo in al-shabaab looga saaro meelaha ay ku xooggan yihiin waxa uu sheegay generaal wold houser in ciidamada maraykanka ay ka go'an tahay inay sii wadaan howlgalladooda soomaaliya kaalmada dhinaca ammaanka ee loo fidiyo soomaaliyana ay astaan u tahay dadaal caalami ah oo lagu dhiirigelinayo isbeddel horumar iyo dariiqyada u furan soomaalida ee ka duwan colaadda amni xumida iyo qaraxyada